Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz saacadda geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
ciid wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaan kusoo dhowaada barnaamijka maanta oo ah maalinta koowaad ee ciidul adxa oo aynu kusoo qaadanayno warbixinno waraysiyo iyo weliba salaamaha ciidda alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey isagaa ku abaale
waxaan meesha ka marnaan doonin suugaanta ama heesaha iyo gabayada aan maanta idinkugu talagalnay mar kale kusoo dhowaada salaan iyo sacabo furan haddii aan idiin dulmaro dhegaystayaal qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid ah fanaan ku luuqeeya dhaantooyinka oo maanta idiin haya dee dhega dhaantooyin aad u xiiso badan magaciisu waa dhuux cawaale xasan oo ku sugan magaalada kismaayo waxaad sidoo kale maqli doontaan qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda ergo oo iyaguna halkan eheladooda ka salaamaya waxaan kaloo idiin hayaa salaamaha qaar ka mid a dadka ku nool xeryaha dadka barakacay ay degan yihiin ee magaalada muqdisho waxaan marnaba meesha ka marnayn oo aan la ilaawi doonin dhegaystayaasha idaacadda erge ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban oo halkan ka salaamaya eheladooda iyo weliba asxaabtooda waxaan kaloon idiin hayaa waraysi nin lix iidood xabsi ku jiray balse iidan oo ah tii toddobaad ku iidaya bannaanka wuxuu inooga sheekayn doonaa bal xabsigii uu ku jiray noloshii iyo maxa ciidaha la samayn jiray iyo hadda sida ay u kala duwan yihiin waxaan kaloon idiin hayaa warbixin ku saabsan xoolo dhaqato hore balse hadda barakac ku ah gaalkacyo oo ka hadlaya xaaladahooda nololeed iyo saamaynta iidda waa tahay dhegaystayaal aan ku bilaabo mid ka mid ah heesaha soo dhoweynta ciidda loogu talagalay
sida sida giid caleeno ubaxooda casaadiyo cosbiyo barwaaqale sida sida giid caleeno ubaxooda casaadiyo cosbiyo barwaaqale arkamoon ku taaliyo sagalkii cadeedaay hubayey hoy arkamoon ku taaliyo sagalkii cadeedaay hubayey hoy cadigay cajabiyo caway nafteydii cadigay cajabiyo caway nafteydii cadilka caafimaadi waynayno waynayno ciidnaa cadilka caafimaadi waynayno waynayno ciidnaa
gasigaan cadawaha cududiisa xoogale kaga ciilbahayo gasigaan cadawaha cududiisa xoogale kaga ciilbahayo
inkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hooy inkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hooy calafaan sugayno Hoy, hoy, caaway labdani hoy hooy calafaan sugayno hoy, hoy, caaway labdani hoy, hoy.
عبدك عافي مآسي وإلينا وإلينا عئنا عبدك عافي مآسي وإلينا وإلينا عئنا
Hobi, hobi, ويالي hobalayo.
ويالي Hobi, hobi.
ويالي
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal erga ayaad nagala socotaan maalin wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan mar kale ciid wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay waxaan idin rajaynaynaa ciidan ciideeda kale inaad ku gaartaan farxad iyo damaashaad iyo barwaaqiyo nabad haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo anigoo idin soo qabanaya fanaanka dhuux cawaale xasan oo isagu ku luuqeeya dhaantooyinka wariyaha redio ergo axmed toronto ayaa kula kulmay magaalada kismaayo islamarkaana wuxuu ka waraystay bal dhaantooyinka uu ku luuqeeyo waxyaabaha ay ku saabsan yihiin waana kan ee dhegaysi wacan waan dhowahay idaacadda radio arka waan ku dhowahay waxaana leeyahay bulshada cid wanaagsan dabcan maanta waa maalin ciida oo dadku ay aada u faraxsan yihiin bal intaynaa horta aynaan gelin maxaad leedahay kulley dhegaystayaasha waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bilkhayr waayahay dhuux waxaad leedahay dhaantooyin baad qaadaa dhaantooyinkaaga ma jiraan dhaanta adiga kaa turjumaysa oo qiso leh oo qisadaasi ay tahay aad mid adiga ku dhacday niyow dhaantooyin kolley way badan yihiin inta badan horta anigu horta anigu awaan ma ihi laakiin intayda erayadayda ayaan inta badan samaystaa markaan awaan waayo haddaan awaan helo laakiin awaan intaan u dhiibtaa marka erayada anoo aan samaysanaya inta badan qisaan ka samaystaa marka waxaa way jirtaa dhaanto la yidhaahda afmadow waa jirtaa qiso hadda kahor ani igu dhacday ahayn wakti horaa igu dhacday marka wakti aan yaraaba ahayd hadda deni weyn baa noqday laakiin waa maaragtay waqtigan dhallinyarada ahaaba ahayd ma yar aan ahaa marka jacaylka iyo waxaadna waxba aanan ka aqoon laakiin aqoon maana u lahayn laakiin waxaad moodaa inuu igu jiray markaas oo markii igu horreysay ee waxaan qabtay uu ahaa gabar ayaan hadda ka hor aada yani sheekaysan jiray waqtiyada yaraa waan bil- sheekadaan bilaabaynay marka aan bilowna sheekada she- gabadha jacaylka wuxuu yahay waxba kama aqoon laakiin gabadha waan iska sheekaysanaynay sheeko ahaan oo iska caadi aan iska sheekaysanaynay marka markii hore aan sheekada aan bilaabaynay jika- jacaylnimaga laakiin dib markaan sheekaysanay muddo aan hayn wuu igu beermay baalku marka gabadha waan caashaqay markaan muddo waa joognay aniga meel safar u aaday safar markaan aaday baan gabadhii soo wacay taleefkeeda dansan baan arkay taleefkeeda dansan baan arkay gabadh saaxiibadeed aan soo wacay tii saaxiibadeedna wuu dansan yahay aniga waan yaabay hawshii aan u baxay kama soo laaban karo safarkaygii baan sii watay anoo safarkay ku guda jiray ayaa waxaa dhacday kolley miidiyaha aad dadka u isticmaalaan facebook anoo ku dhex jiraa waxaan arkay hebel iyo hebla oo araskood ka dhacayo tahaniyad baan ka arkay facebook waan isbedelay marka erey u horreey ka soo baxay marka afkayga wuxuu ahaa inantaan caashaqeen araggeeda ka hela alla daayay ilwaadi ma adigiiba sida meel ugaad ama ila xalaad araggaaga nafteeda koon baxaad kaa lagaa guursaday iyo xanuunkii markaa ku aad dareentay Waxaan ahaynaa xanuun madax xanuunka dartii iyo wixii markaas hadee marka ereyada aad samaynaysa ama aad wax samaynaysa waqti baad siisaa oo ku bixisaa oo maarata maskax mugta laakiin tan kuma fikirin maarata waqtina kuma bixinin ereyada waxay iiga soo boodeen uun si kedisa si gabadha markii aan inantan caashaqeen araggeeda ka hele alla daayey ilwaaday maadigiba inantan caashaqeen araggeeda ka hele alla daayey ilwaaday maadigiba sida meheel ugbaada mayna xarid araggaagay naftaydu ku ohoon baxdaa af madowbay adhiga ku ilaahaalisa anna ahaa wadeed aflibax baanu gaalay
waa tahay dhegaystayaal bal dhaantadaas afmadow ee uu qaaday fanaanka dhinaca dhaantada ee dhuux dhaanto aan wada dhegaysano
shaqeen araggeeda ka hera la daayay ilwaaday ma adigiba ilantan caashaqeen araggeeda ka hera la daayay ilwaaday ma adigiba idan ehel ubaal ama ila xariir aragaagay naftaydu ku hoombaxdaa idan ehel ubaal ama ila xariir aragaagay naftaydu ku hoombaxdaa inda quruxsanay noloshihii adduun ina aabooy alaanifka ku jeclahay inda quruxsanay noloshihii adduun ina aabooy alaanifka ku jeclahay أطردوني أريق كو إلها لسان أنها ولي أقلي لحبان وكالي أطردوني أريق كو إلها لسان أنها ولي أقلي لحبان وكالي سومر سومر afar sano adoo ibtisaamay jiraan ku ilaalaysayoon dusha ka eegan jiray afar sano adoo ibtisaamay jiraan ku ilaalaysayoon dusha ka eegan jiray ebyen hoohooyada waa uga soo asluub lagu abaabiyey kale aragtane idil hoohooyada waa uga soo asluub lagu abaabiyey kale aragtane idilkohood hablaha aynigago kala habka uma furo awada baanu nacay idilkohood hablaha aynigago kala habka uma furo awada baanu nacay afmadowgay adhiga ku inahaalisaa anna aha waleen aflibax baanu galay afmadowgay adhiga ku ilahaalisaa anna aha waleen aflibax baanu galay Wayka, ka, ka, ka. afmadowgay adhiga ku inahaalisaa anna aha waleen aflibax baanu galay waa tahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa fanaanka dhuux cawaale xasan oo isagu ku luqeeya dhaantooyinka oo ku sugan magaalada kismaayo oo u waramayey wariyaha redio ergo axmed cabdi toronto isagaa kuwa baale
Haatee maanta si wanaagsan u ciida way
hagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socdaa qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda ergo oo salaamaha ciidda uga faa-iideysanaya in ay halkan ka salaamaan eheladooda qaraabadooda iyo weliba saaxiibadooda waana kuwan iyaga oo qof walba uu ku bilaabayo magaciisa iyo meesha uu joogo ciid wanaagsan idilahaantiinba magacaygu waa maxamed saalax wariyaha idaacadda biniaadantinimada ergo ee gobolka sanaag halkan waxaan munaasabadda ciidda carafo darteed ka salaamayaa saaxiibada aan shaqo wadaaganahay ee bahda ergo iyo guud ahaan asxaabtayda faamiligayga ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo guud ahaan ummadda islaamka meel kastay dunida ka joogaan inta idhegeysanaysa ee qeybaha kala duwan ee idaacadda ergo iyo hadday noqoto bogga internetka aan ku leenahay ee radio ergo dot o r g ama baraha bulshada ee facebook iyo twitter dhammaantiin waxaan idin leeyahay ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa ku gaadha bashbash iyo barwaaqo maalmaha ciidana ku qaata farxad iyo niyad wanaag nabad iyo barwaaqo ayaan dhammaantiin idin rajaynayaa salaamu ullaahi calaykum
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maryamo sheekh cabdi waxaan ka mid ahay wariyaasha reediyo ergo uga soo waramo maamul goboleedka hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe waxaan si qaasa hambalyo bogaadin ugu dirayaa hooyaday khadiija cabdi aamin walaashay xayibo sheekh cabdi xasan iyo caruurteeda walaashay faadumo sheekh cabdi xasan iyo caruurteeda walaalkay axmed sheekh cabdi xasan walaashay xaliimo cali fiidow walaashay arle afrax cali walaalkay maxamuud maxamed eedaday khadiijo hiraabo cabdi walaashay deeqo cali eedaday maleel maxamed bulaale walaashay maka xaanshe xasan walaashay aamine cismaan nuur iyo caruurteeda walaashay maleyke cismaan nuur walaashay xaliime cismaan nuur iyo caruurteeda walaashay faadumo maxamuud iyo caruurteeda walaashay cidbi cabdiqaadir iyo caruurteeda xaliime saalax sugow iyo caruurteeda eedaday indhayar makraan saaxiibtay maynuun xasan isaaq iyo caruurteeda saaxiibtay faadumo cabdulaahi rooblo baardool iyo caruurteeda walaashay fartuun cali xaas iyo caruurteeda waxaan kale oo si qaasa u salaamayaa baarliin axmed cali dhammaan ilmaha adeerkay yaxya cabdulle fiidow waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan sidoo kale waxaan hambalyo iyo bogaadin halkan uga dirayaa muumine axmed cuulow iyo caruurteeda faadumo cismaan nuur allaale iyo caruurteeda aamine aadan iyo caruurteeda luul nuur macow iyo caruurteeda xakiime cabdulle iyo caruurteeda dalsan cali iyo caruurteeda dadkaas oo ku kala nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa dhammaan asxaabta maqalkayga iyo muuqayga yaqaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kulli caam wa antum bikhayr ciidan ciideeda in ilaahay subxaanau watacaala nabad bashbash iyo barwaaqo jannana ilaahay noogu bishaaray ayaan idin leeyahay
magacaygu waa sidiiq yuusuf qalaf waxaan idaacadda raadiyo ergo uga soo waramaa gobolka togdheer gaar ahaan xaruntiisa magaalada burco anigoo ka faa'iidaysanaya farxadda ciidda arrafo waxaan halkan marka hore ka salaamayaa dhammaan dhagaystayaasha idaacadda raadiyo ergo meel kastoo ay kala joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarige waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa wariyaasha idaacadda raadiyo ergo oo aan iyagana leeyahay ciid mubaarige waxaan si gaar ah u salaamaya asxaabtayda eheladayda qaraabadayda xaaskayga deeqa maxamed aadan caruurtayda oo ay ugu horayso fahiima umulkhayr xafsa bajra axmed deeq iyo cabdiraxmaan waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ku gaadha caafimaad nabadqab iyo barwaaqo
waxaan ahay axmed abuukar sakriye wariyaha raadiyow ergo ee magaalada afgooye waxaan jecelahay in aan halkan ciid mubaarak aan u mariyo oo asxaabteeda iyo ehelkeyga ay markaasi ka mid yihiin intii aan ka tagana oo markaasi aan ilaabo haddee si niyad leh baan maxaa la yidhaahdaa la mid tahay in aan markaasi iyaguna u hambaliyeeyo oo aan markaasi dhahay ciid mubaarak waxaan jeclahay in aan salaan diiran hawada aan u mariyo hooyaday macaan oo aan jeclahay falxado cabduqaadir cusmaan aabbahay abuukar qaasim mursal adeeraday dhammaan oo uu ka mid yahay abays qaasim mursal axmed qaasim mursal xasan qaasim mursal cismaan qaasim mursal sidoo kale eedayaashayda maryamo qaasim mursal muniiro qaasim mursal caashe qaasim mursal batulo qaasim mursal zahre qaasim mursal iyo abtiyaashayda iyaguna yaasiin cabduqaadir cusmaan maxamuud cabduqaadir cusmaan maxamed cabduqaadir cusmaan iyo aayaasheyda muniire cabduqaadir cusmaan xalime cabduqaadir cusmaan waxaan sidoo kale jeclahay weli qoyskii baan ku guda jiraaye walaalahay iyaguna inaan salaan diiran halkan aan u mariyo oo aan ciid mubaarak iraahdo waxaa ugu horeeya yaraanka reerkeenna xasan abuukar qaasim cabdalla abuukar qaasim aamina abuukar qaasim iyo sidoo kale cusmaan abuukar qaasim iyo sidoo kale walaashayda macaan oo aan iyaduna ifka ugu jeclahay faadumo cismaan abokey waxaan sidoo kale jeclahay in guud ahaan wixii ay dhaleen adeeraday abtiyaashay aayaashayda iyo eedayaashayda intuba iyo wixii aan anigu waalid u ahayba oo aanan soo koobi karin inaan halkan ka yiraahdo ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr nabad iyo caafimaad bashbash iyo baraare iigu ciida dhammaantiina
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal intaas aynu kaga gudubna salaamaha qaar ka mida wariyaasha idaacadda ergo qaar kale oo ka mida wariyaasha ergana waxaad ku maqli doontaan maalinta labaad ee barnaamijka ciid ah ee ka bixi doona idaacadda ergo waa hagaag iminka aynu ku yara nasanno hees ay si wada jira ugu luuqeynayaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba sahra dawo guddoon wacan
dawydhaw caafimaade darmaan qurux lagu mariimaay darinka naftayda kiciya dawydhaw caafimaade darmaan qurux lagu mariimaay darinka naftayda kiciya deegan baxday ubax dilaacay waxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana deegan baxday ubax dilaacay waxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kaco muxuu gaaligu badnaaday maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kaco muxuu gaaligu badnaaday
Oh intaa haynoo joogto heestaasi ay sida talantaaliga ah u qaadayeen fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba sahra dawo oo qayb ka ahayd barnaamijkeena ciida maanta welina erga ayaad naga dhagaysanaysaan idinkoo nagala socda mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar kamid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodat oo r waa hagaag dhagaystayaal iminkana aan idiin soo qabto mawliid cabdi siyoore oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa lix ciidood ayuu ku xirnaa xabsiga mandheera maantase bannaanka ayuu ku iidayaa sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii agoosto ayaa la xiray waxaana loo xiray kiis la xiriiray dhallinyaro dagaalamay oo dhaawacyo isgaadhsiiyey haddaba wariyaha reediyo erga ee magaalada hargeysa ilyaas ayaa la kulmay mawliid islamarkaana la yeeshay waraysigan uu kaga hadlayo bal ciidihii uu xabsiga ku jiray iyo maanta oo uu bannaanka ku iidayo guddoon waa laba nololood waxaa tahay nin if jooga iyo nin dee meel mugdiya dee jooga waa laba kala duwan iftiinka dee wax walba waad ku arki kartaa laakiin nolosha xabsiga taallaa marka aada maqasho takbiiraha ay masaajidadu akhrinayaan kolley dee hanqalkaaga u kacaya xariggaa xariggaa qof kusoo baxay baa la dhahdaa xariggaa kugu soo baxaya waxaad dareemaysaa xariggii deetana stress baad dareemaysaa iyo borin oo deetana diiqad waxay noqonaysaa inay kula fududaato inaad isdeldesho ama aada naftaada wax gaadhsiiso marka laakiin keliya ta nafta waxaanu ku aaminsiinaynay bal inay ii tahay oon iideyno inaanu isdareensiino inay ii tahay inaanu akhrino takbiirtii dee maxay tolay salaada iida caadada ahayd la akhrin jiray halkeed ku xidhnayd markaas adigu anigu dee aada baan dayaraa mandheeraan ku xidhnaa gaar ahaan mandheer de markaa waxay kala leedahay qaybay kala leedahay xeriyay kala leedahay waxaanay ka kooban tahay saddex xero xere waxa weye waa seelada xerena waxa weye xerada weyn oo guryo badan baa ku yaala xerena waxa weye xerada juvenile ka leedhada waxa weye xerada caruurta badanaana waxaa la geeyaa derbi jiifta iyo caruurta sharciga khilaafta ayaa laysugu keenaa halkaas anigu dee maadaama dayar ahaa dayar maxay tooley under agna aan ahaa daadii dee loogu talagalay xariga aanan ahayn dee waxa la geeyey xaggii caruurta marka mawlidow markii ciidda oo kale siyaad ugu diyaar garoobeyseen maadaama xabsi ku jirteen dee horta iid waxaad dareentaa markaad bannaan joogtaaba dareemi kartaa iid iyo diyaargarowgeeda iyo waxaad arkar kartaa laakiin qof dayr guri guri ku dhex yaalla ku jira toban jeer dhexdood guri ku dhex yaalla qof ku jira ma arki karo mana dareemi karo sida loo diyaar garoobayo iyo socodkii magaaladii iyo saxmadii uu arki jiray meeshii ma taalo keliyaata marka ay kugu dhowdahay inaad ii dareentahay waxa weeyaan saacadda masaajidadu kacaan dee meesha degmadii madheera ah tuuladii tuuladii masaajida leedaha dee mikrofoonada ku yaala deeta takbiir baa dee la akhrinayaa markaa deetana mikrofoonadii takbiirtii la akhrinaya markaad aragto iyo askartii dibadda kasoo gelaysayoo iidsanoo faraxsanoo jawigoogu bedelan yahay maadaama qof banaan ka imanaya uu yahay adigina halkan aad ku xidhan tahay dee dareen gaara kuu sameynaysayo laakiin keliya waxaad dareemaynay de haddii farxad ay noqoto de hilib baa naloo qalayo maalintaasoo aan u ekaaneysay inay maalmihii kale nooga duwaneed waayo ah maalmihii kale de hilib maanaan arkaynin beri sacaadoo baan cunaynay laakiin maalintaa dee koob maraqa iyo hilib nin walbaba waslad hilib ayuu qaadanay marka maalintaas waxaa uga duwaneyd wixii la cunayay maalmaha kale ka duwaneed de hilib baan maalintaa cunaynay inay iitahay saasaan ku dareemayna maalinkaas oo keliyaata mise ciidood baa kugu dhaafay jeelka intii aad xidhayd waxaa igu dhaafay horta dee lix ciidood lixdii ciidood laba saddex carafaa iyo saddex ciid rabadaana dee waxaan uma haysta dee inay iigu jiraan jadwalka iidihii aan iidi jiray dee ama iid jirtay oo asoo maray inay yihiin jadwalka iguma jirto takbiirta markaasi aroorta markaa ciidda la gaadho oo kale sidaan aad maanta u ciideyso aad u diyaargaroobayso takbiirta aad usoo tukatay bal ka waran iyada sidaad u tukan jirteen iyo sidaad u diyaargaroobi jirteen iyo dharka xidhan jirteen
horta walaalo meeshu waa jeelo haddii aad tukanayso hadal baa daba yaallaa ah inaad horta maxbuus tahay qofka maxbuuska ahna wax kale lama xidho ee waxa soo xidha dee camalkiisa soo xidha xadhiguna dee xagga alu ka qoran yahay marka badanaa dadku qofku markuu salaada xabsiga ku bilaaboo kale markuu salaada ciidoo kale tukanayo waxaa layidhahdaa salaatu jeel baad tukanaysaa ama salaatu muraad baad tukanaysaa marka waxaad acmaal sameynaysa cid kaama aqbalaysa marka kolley inamal acmaalu biniya qof kastaba ilaahay baa niyadiisa og takbiirta dee marka la akhrinayo qofka dee waxaa dee qolka dee loo yeedhay qolka wasagbado deeta qofka ugu magaranaysa ayay xaafidka ugu xaafidsan qolka ugu diinta ugu yaqaano oo kale ayaabaa badanaa soo hor istaaga dadka oo markaa looga dambeeya wixii quseeyo takbiir eedaan iyo salaadaha marka ma qolka dhexdiisa ku duganaysaa mise barxadda jeelka walaal horta barxadda jeelka dee marka la quraacanayin baa loo baxaa laakiin way adag tahay jeelka maadaama oo xaalad amni daraaddeed ay tahay in maxaabiistu banaanka ay ku iidaan waayo wax kastaa suuroobi karaa maxbuuska hamigiisuu maqan yihi oo waxaa laga yaabaa inaanu jeelkaba ku jirin isagoo dhex jooga maskaxdiisu ay joogto hargeysa ay joogto berbera kii berbera laga keenay ay joogto kii barca laga keenay halkii uu meelihii u yaqaano awalba xaqalciid kau doonan jiray de laakiin maanta ma jirto cid ay xaqalciid u doonanaysa keliya waxaa weeye waa waslada hilibka inaad joogtoon xaqalciidkaagu sidoo kalena qolkaaga inaad ka dhex batoriso aada ismashquulisood iska dhigtoon qof bal iidaya inaad ciyaarto ciyaarihii kala duwanaayay caruurnimadii la ciyaari jiray sida hadday tahay baashi la odhan jiray digta oo aada uga badan jeelka de maxaa tolay qofba ciyaarta uu yaqaano qolo turub bay ciyaartaa qolo waxay ciyaartaa dubnad marka saasaa loo qaataa
maxay kaaga duwan tahay in magaalo dadkaagii qaraabadaadii dadkii qaraabsalaan salaadii dhar cusub aada xidhato oo dadkii aada salaantaan oo dad waqti saddex sano ka hor isbikiin damisaa wada ciidaan de horta niyow qofku markuu jeel ka soo baxo dhammaan bulshada ay waktigu kala geeyey ee xadhigu kala geeyey aad baholiyo wax laydhaha baa ku helayo oo qof kastood saragtaan oo ku dhahdo isukankan waxaad u dareemaysaa inuu aad kuu xiisanayo adiguna si aada u weyn baad usii xiiseynaysaa dase markaa waxay noqonaysaa dadkii inaad soo wada koobiba weydo markaa xiisaha ay leedahay maalintaa ii deynan dee ka faaideysto farxadda la wadaago bulshadii asxaabtii iyo ehelkii iyo qaraabadii aan dee xadhiga una kala kaxeeyay wagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa mawliid cabdi siyoore oo u warameeyey wariyaha reediyow ergo ee magaalada hargeysa ilyaas cabdi cali bal iminkana aynu ku nasanno gabay ku saabsan ciidda waxaa gabaygana tirinaya axmed xuseen raaxow oo ku nool magaalada mandheera ee dalka kenya weliba magaca loo yaqaano waxa uu ku sheegay dabangaale bal iga dhegaysta gabayga aadanaha xasuus iyo aqli garasho dheer iyo allaa siiyey aqoon badan ayaa miyoo u bilo gaar eebbe uu cayimayoo abshirsadaan islaamka ajir loo qoraayo u dabaaldegaanoo arrafada ka koow tahay idil lagu farxaa jira alla xaramkii weynaa inta maanta joogtaan uurka kala farxaynaa inta ahlulkayrkee ayadaha qur-aankii afka aan ka dhiginoo iimaan xasilin iyo afkaartii udgoonow ebed faafinaayoo udigaa islaamka allaa mahadda mudane ugu mahadnoqaynaa eebow adaa mudan axad keli ayaa tahay amar aad adigu wadin ifka kama fulaaye oo xila'an wax maamulo iskhalaafka aadmiga kuma eersadaanoo ayagaa u sababa ah waa aqoonta diineeda oga aragti dheerow owel aakhir baa tahay aqbal baa agtaada ah yo ajiib allahayow iidul alxada weyn adigaana siiyee ebow nugu abaalmari amni waa ilayskee arla nabad ilaahow ebow nugu abaalmari adeegahoo la aamina ebow nugu abaalmari inta kalena adeecdaa ebow nugu abaalmari cudur aafo weeyee argagaxa colaad iyo abaar aan ka gudubnaya ebow nugu abaalmari ubad nabad ku saaxdiyo arsaq waasic oo weyn adigaana siiye anfacanana deeqsii eedaha dhacaaya annagaa u sababa ah arxan noo sameeyo ebow saamax noo fidi aamiin allahayow ebow saamax noo fidi
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow ha yeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan ciid wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan idinkoo nagala socda mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergodot o r g iminkana kusoo dhawaada qaar ka mid ah dadka barakacay ee ku nool magaalada muqdisho oo halkan salaan iyo hambalyo uga gudbinaya eheladooda iyo asxaabtooda iyo saaxiibadooda magaceeyo waxaa layidhaha xaliim xasan xoosaa deganaha kaamkee waxaa ka deganaya kaamaka oo sagal waxaa salaamaa xaliima cusmaan caashi muuse xaliima cabdi fartuun xasan asalaama walaalihii meesha degan isla deganaha qaraawi islanaho aabahii asalaama ilmahey waxaa salaamaa fartuun axmed xaliima xasan khadiij maclan amiin maclan ilmahey waaye fartuun fardooso cabdi fataax xuseen maclan walaalkay cabdulaahi maclan waxaan salaamaa walaalhey xamse xaaji aamo xaaji xaliima xaaji ciidda awgeed maxaa leedahay ciid wanaagsan saynab ibraahim maxamed ku nool kaamka hilaal la yidhaaho waxaan salaamayaa meeshaana ciidda ku soo dhaweynayaa odaxiya wiilkayga cabdishakuur ibraahim cabdi yuusuf ibraahim maxamed ibraahim asma ibraahim awees ibraahim sahra macalin oo walaashayda ah waxaan salaamayaa walaashayda kale xaliima maxamed degan ayadana kaamka dhinac ka degan hilaal waxaan kalaa salaamayaa walaashayda kaltuumo maxamed waxaan salaamayaa walaashayda khadiijo maxamed waxaan salaamayaa walaashayda luul maxamed waxaan salaamayaa ayeyday shaqaay isbaan waxaan salaamayaa walaalkayga nuur maxamed waxaan salaamayaa gabdhaheyga asli maxamuud nastaaxa maxamuud nimca maxamuud aamina maxamuud waxaan salaamayaa ilmahooda oo ah cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan cismaan waxaan salaamayo kale walaasheyda muraayo maxamed waxaan salaamayo kale dhammaan shaqaalaha raadiyo erga ciid wanaagsan mawaarag ciid carafo carafadeeda kale nolol iyo caafimaad iyo waaratiin cimro dheer lan siiyo xasan gaawo cabdi iidoor waxay ku taalaa carafaad masaajidka ku taalaa dhinaca markii weedoo tagtid dhankan jidcadaa kasoo baxa waxaa lagu raacaa nooyaasha oo lagu raacay waxaan salaamaa hooyadeeya waxaan salaamaa walaasheeya waxaan salaamaa awootadeeya waxaan salaamaa abtigeeya waxaan salaamaa adeerkeeya waxaan salaamaa cilmi gaawo cabdi daawud gaawo cabdi walaalahee waaye iskuwaasku aabaa nahay kadiiji gaawo cabdi waxaan salaamaa amaali yuufis waxaan salaamaa jiis shariifow waxaan salaamaa ilmiyaan salaamaa fartuun daawud cabdille karaam daawud cabdille cumar daawud cabdille maxamed daawud cabdille ilaa afkee been kare waxaan salaamaa bakar daawud cabdille waxaan salaamaa jiijo qadiijo daawud cabdille yaan salaamaa daawud daawud cabdille aan salaamaa aaday intoo kharaabad dhan aan salaamaa
dhegaystayaal iminkana gaalkacyo abaarihii soo noqnoqday iyo roob yaraantii ka dhacday dalka ayaa waxa ay sababtay in xoolo dhaqato badan ay ceyroobaan kadibna ay soo galaan magaalooyinka si ay nolol oga helaan meelahaasi waxaa ka mid a magaalada gaalkacyo oo ay dad xoolo dhaqato hore ahaan jiray ay hadda ku nool yihiin xeryaha lagu barakacay ee magaaladaasi ku yaala haddaba wariyaha reediyo ergo jibriil cismaan cilmi ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inooga soo diray magaalada gaalkacyo nolosha adag ee ka jirta xeryaha lagu barakacay ee ku yaala gaalkacyo ayaan u saamahayn xilligan kumanaan carruur ah oo qayb ka ah qoysaska abaaraha ka soo barakacay inay farxadda maalinta ciidul adxaa la wadaagaan carruurta kale maadaama qoysaskoodu ay la halgamayaan nolol maalmeedkooda qoysaska qaar ee ku jira xeryaha magaalada ayaa barakac soo ahaa muddo sanooyin ah ha yeeshee waxaa jira kuwo dhowaangal ah oo aan weli la qabsan nolosha xeryaha waana markoodii ugu horraysay oo ay barakac noqonayaan nuure cabdi xuseen oo toddobaatan jir ah islamarkaana ah hooyada qoys sagaal qof ah ayaa ka mid a qoysaska ku cusub xerada hayaan ee ku taala dacalka bari ee gaalkacyo oo ay ku nool yihiin wax ka badan bil waxay ka soo barakacday deegaanka sarjimaale lix ka mid ah qoyskeeda waa carruur ka yar da-da shan jirka oo agoon ah islamarkaana uu dhalay wiil iyadoo ay dhashay nuuro barakaceeda waxaa sababay abaaro iyo colaado isbiirsaday oo ka jira deegaankeedii laba boqol oo neef oo ari ah oo u lahaa qoyskeeda waxaa ka badbaaday soddon neef oo aan nacfi lahayn waxay ka sheekaysay noloshii wacnayd ee miyiga ay ku haysteen abaarta ka hor iyo sida maalmaha ciidda ay uga farxin jireen carruurta iyada oo barbar dhigaysa xilligan oo ay barakac tahay sida wax walba ay isku beddeleen ciidda arafada ilmaha waa laga farxin jiray ari baa loo qali jiray dadka dariska iyo ilmahana waa la siin jiray ilmaha dhar baa magaalada looga keeni jiray waxay cunaanoo macaan oo wixii oo cuni jir aan ahayna waa loo keeni jiray haa ka gadisana waa loo keeni jiray wax macmacaan ilaa baadiyo waa iska beri iyo beris waxaasaa laga helaa maogtaa magaalada lasoo aadhaya wax macaan baa loo geyn oo looga farxiyo ilmaha arigana waa loo qali jiray hadda markana dafaraba laguma hayo maba isku dhowo qof xor oo waxay sidii qof dad isu waaya masu lamid baa annaga waxyaato fiican baa ku nooleen waagii hore xoolaha iyagaan haysanay waa dhaansan jirnay baabuurta haddii lagu safro iyo haddii awrku soo raashinkaa naloo keeni jiray awrteedaan rayn jirnay markii roobkada waa guuri jirnay awrtaa naloo dhaami jiray haaman biyaha jirgaamaha naloo soo saari jiray xayaato fiican baa nagu noolahay xerada barakaca ay ku tahay ee hayaan waxay sheegtay inay usoo tiigsatay si ay u hesho gargaar bini-aadamnimo ha yeeshee waxaa ku adag helidda cunno ku filan iyo hoy ay ka gasho dhaxanta habeenkii nuuro waxay sheegtay in qoysaska ay xeradan ugu timid aysan waxba dhaamin islamarkaana sideeda oo kale ay baylah u yihiin duruufaha ku gadaaman qaar ka mid a dadka deegaanka gaalkacyo ee dariska la ah xerada hayaan ayay sheegtay in mararka qaar ay ka caawiyaan cunnada islamarkaana wixii ay karsadaan ay la cunaan ama ay ka caawiyaan kiilooyin bariis ah oo ay dabka saartaan dadka annagu halkaan ugu nimid dad iska shafiic weyn haysta ma aha waa dad adugu hoyskooda jooga ma ahane dad wax weyn haya ma ahane markaas wixii cunaya waad la cunaysaa laakiin wax kale oo ilmo la siiyo iyo wax kale oo da iyo lagu qorxiyo ma lahan waxay sheegtay in qoysas badan ay ku weheliyeen hayaanka ay ku timid xerada barakaca waxay ka cabanaysaa dhibaatada hoyla-aan waxay ii sheegtay in habeenkii ay la jiiftaan qoysaska hoyga ku haysta xerada maadaama aysan haysan waxay dhaxanta ka gabaadsadaan waxaa la mid ah xaawo xirsi oo ah hooyada qoys toddoba qof ah waxay ka soo barakacday deegaanka bitaale oo gaalkacyo dhanka bariga ka xiga afartan iyo shan kilomitir oo markii horeba barakacay ku ahayd markii ay kaga timid miyiga deegaankaas gargaar la-aan ayay kala kulantay muddo saddex bilood ah oo ay ku noolayd tuulada bitaale waana taas sababta keentay inay ula soo hayaanto carruurteeda gaalkacyo boqol iyo konton neef oo ari ah oo ay lahayd abaarta ka hor way ka faramaran tahay noloshaydii horaa fiicnay xilligii hore oo ambaadiyaha joogi jiray meel fiican oo caanale oo xoolole oo risaaqadu joogto bay ahayd haddii aada leedaho neef inti la qalo nalkaga farxiyo oo ratir nala siiyo oo haddee aabba aan leenahay ah hadda aabbana ma hayno xoolana ma hayno hantina ma lihin hoysna ma lihin ma shaqaysano noloshayadu waxa weeye anagu dad barakaca nahay hade waxaan rabnaa xilliga ciida oo muslimiintu ay farxadda ay ku jirto inaan maxaayadaha ka sabaqalka waxaan ka codsanaynaa nolol fiican in biyo naloo xiro in maxay ahayd hoys nala siiyo xerada barakaca ee buulajawaan oo ku taala duleedka gaalkacyo ayay muddo bil iyo bar ah ku nooshahay iyadoo dulsaar ku ah qoys laftooda barakaca balse wax ka badan saddex sano kaga soo horreeyey xeradan nuuro xaawo iyo qoysaska la midka ah ee ku cusub xerooyinka barakaca ay ku yimaadeen waxaa qaarkood caawiya dadka dariska la ah xeryaha ay barakaca ku yihiin sida ardo cabdi maxamuud oo daris la ah xerada hayaan ardo waxay sheegtay in tan iyo markii xeradan la deegaamaystay ay u taagnayd caawinta qoysaska tabaaraysan gaar ahaan kuwa aan awoodi karin inay helaan waxay cunaan kuwaas oo ay siiso waxay awoodi karto maamulka degmada gaalkacyo iyo hay-adaha samafalka ayay ka codsatay in la caawiyo dadkan kasoo barakacay miyiga iyadoo xustay in si gaara looga farxiyo maalmaha ciidda soomaalidu waxay ku mahmahdaa gaajo guri og iyo gardarre garba og intaba lagama kaco gaajadu qofka hoyskiisi bay og tahay raashin qof kuusoo guray ma baahi tiri karo waxaa loo baa qofka inuu dabka shidanhayo caruurtiisa iyo asaga iyo inta uu haysto uu shidanhayo dabka ayaa loo baahan yahay hadduuse intaas uu heli karin runtii gaajadu waa fog tahay waxaa loo baahaya dadkan iyaga ah oon haddii haayadu wax bixiso iyo haddii shacab wax bixiyo oo dadweynaha gaalkacyo u sheegaynaa maamulkaan u sheegaynaa hay-adaha waxqabtoo dhan baan u sheegaynaa inay maadaama bishii ciidda ay tahay inay ka farxiyaan dadkan masaakiinta ah oo aan waxay haystaan la arag oo ay u soo gurmadaan gurmad ballaarana ay u sameeyaan madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug muxiidiin yuusuf samatar ayaa raadi wergo u sheegay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay boqol iyo konton qoys oo kasoo barakacay abaaraha daran ee ka jira miyiga mudug ay soo gaareen gaalkacyo muxiidiin waxa uu sheegay in ilaa saddex kaam oo ku yaala magaalada ay dejiyeen halkaas oo horay ay ugu sugnaayeen qoysas kale oo barakacayaal ah waxa uu xusay in sadaqada ay la baxaan dadka wax haysta ee gaalkacyo ku nool ay mudan yihiin dadkan kuwii hore ayaga barakacyaasha hore laftooda waa lamid wax quman ma dhaamaan laakiin waa dad iyagu waxay la qabsadeen dadkii deegaankay barteen waa qof hadduu deyn raadsado heli kara hadduu yidhaahdo waxa hal i deyn yiro deyni karo waa qof la yaqaan marka kuwani waa waa dad weli aan arrimahaas iyakaa gaarin lamaama ciddii ciddii cid kastoo sadaqada la baxdaa waa dadka ay ku baxday oo dadka loogu talagalay qof miyigii kasoo barakacay waxna haysan dadka deegaankana aan aqoon waxaan codsanaynaa cod dheer ku leenahay dadka ayaka ah hala caawiyo jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo waa hagaag dhegaystayaal ciid wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan annagoo weli ku guda jirna barnaamijka damaashaadka ciidah ee maanta aan idinkugu talagalnay waxaanad nagala socotaan idaacadda ergo iminkana aynu ku nasanno hees uu ku luuqeynayo fanaanka cumar cabdulle shooli ebyan waxay ku nooshahay agay ku nooshahay asaga ayaa noo sheegi doonaa wada dhegaysano
markaad yariiye kaba afar iyo tobnaad iyo iftiinkow ma mootaan dadka lama agdigino oman a ekaynino markaad yariiye kaba afar iyo tobnaad iyo iftiinkow ma mootaan maayadoo kaleeta ka lagu arkaya aqlala gelaya inay aayo wacan tahay oy ammaanta leedahay taan bishaartiyay tahay inta ilaa taqaaniyo madahan dhogeysiin inta ilaa taqaaniyo madahan dhogeysiin abyan waxay ku nooshahay aqalkoodu ou yahay kuraran agteediyo agagaarka celgaab abyan waxay ku nooshahay aqalkoodu og yahay kuraran agteedii oo agagaarka celgaab adankiyo salaadiyo degi janaadiyo ama ubaaxa geedaha kadiyo ilaacay indhahayga deeqde adankiyo salaadiyo udegi janaadiyo ama ubaaxa geedaha kadiyo ilaacay indhahayga deeqde ma ayadoo kaleeta ka lagu arkaya aqlala gelaya indhaheeda waa sidii yeeladoo uga dhow korka laga ateeyey waa arag iwacanteeyey aroos u noqotaa waa arag iwacanteeyey aroos u noqotaa abyan waxay ku nooshahay aqalkoodu ou yahay ku raran agteedii oo agagaarka celgaab abyan waxay ku nooshahay aqalkoodu ou yahay kuraran agteedii oo agagaarka celgaab wulka uu mistiisi ilaah baaburo aqli lagama dhimino diina loo ma yeeline waa ubaad xalaala wulka uu mistiisi ilaah baaburo aqli lagama dhimino diina loo ma yeeline waa ubaad xalaala ma ayadoo kaleeta dibka lagu arkaya aqalala gelaya ereyada ma badise inta kale haweenkaba waxay hayaada dheer tahay adabkiyo aslutee waa lagu aqoonsani adabkiyo aslutee waa lagu aqoonsani abiyan waxay ku nooshahay aqalkoodu ou yahay isku raran agteedii oo agagaarka celgaaw abyan waxay ku nooshahay aqalkoodu ou yahay kuraran agteedii oo agagaarka celgaa
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allaha yow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena ciida ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kastoo aad nagala socotaan sidaan hore idinkugu sheegayba barnaamijka maanta waxaa ka qayb qaadanaya oo salaamahooda halkan ka diraya kuwaasoo salaamaya eheladooda qaraabadooda iyo saaxiibadooda qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban haddaba kusoo dhawaada qayb ka mid ah dhegeystayaasha waana kuwan iyaga oo qof walba uu ku bilaabayo magaciisa iyo meesha uu joogo ciid wanaagsan magacaygu waa qaali maxamed diblaawe muqdishoan joogaa waxaan u hambaleynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta guud ahaan meel walbay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan kulla caam waantum birqeer ciid kabacdi waxaa hambalyihii salaan meeshaan uga dirayaa dhammaan asxaabtayda eheladayda qaraabadayda carruurtayda gebi ahaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan mi iyo magaalo ciid wanaagsan ciidan ciideeda ku ciida nabad iyo caafimaad allahna nagu gaarsiiyo cimri iyo caafimaad maxaa shaqaalaha iyo maamulka idaacadda ergana waxaan leeyahay aada iyo aad ayaad umahadsan tihiin magacaygu waa maxamed cabdulaahi xuseen oo jooga magaalada muqdisho waxaan halkan ambalida ciida kula qeybsanaya oo halkan ka tilaamaya aabahii maxamed cabdulaahi xuseen maxamed iyo hooyaday nuur cabdulle iyo walaashay cadumo cabdulaahi xuseen walaashay safiya cabdulaahi xuseen walaashay sumaya cabdulaahi xuseen walaashay maryama cabdulaahi xuseen walaalkay cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen walaalkay cabdiraxiim cabdulaahi xuseen walaalkay axmed cabdulaahi xuseen gabadhayda nuura maxamed cabdulaahi xuseen waxaan leeyahay farxad igula ciida ciidda ciideedana bashbash iyo barwaaqo allaha inagu gaarsiiyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
jirka waa ergadaydii